tartanka kubadda cagta ee ramadaan kaab ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada xingalool ee gobolka sanaag kaasoo ujeedkiisu ahaa isdhexgal bulsho laguna weyneynaya bisha barakaysan ee ramadaan kooxda fadhisame f c ayaa ku guulaysatay tartanka kubadda cagta ee ramadaan kaab ee ka socday garoonka kaare stadium ee degmada xingalool maamulaha kaare stadium axmed yuusuf kaare ayaa ka waramaya natiijada tartanka waa halkaynu kusoo gabagaboobaya koobkii aan ugu magac darnay kaare ramadaan kaab oo soconayay bishii ramadaan ayna ku ciyaarayeen dhallinyarada heerka koowaad ee degmada koobkii maanta waxaa ku guulaystay oo maanta labadii ciyaarihii ugu dambeeyey waxaa wada ciyaaray fadhisama f c iyo dulul f c waxaana guusha ku raacday fadhisama f c oo maanta aynu u joogno inaynu guddoonsiino koobkii aynu guddoonsiino waxaan maanta inila jooga oo ina kala soo qaybgalay xildhibaanada golaha deegaanka degmada qaar ka mida mas-uuliyiintii bulshadii ka soo qaybgasha ayaa soo dhoweeyay tartankan madashan quruxda badan inaan isugu nimaadno madashan oo ah koobkii kaabe mxuah kaare ee kaab ramadaan kaab ee ka socday degmada xingalool kooxaha heerka koowaad oo soo gebagaboobay xalayto marka aad baan waxaan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka xafladda gebagabada ah ee waxaweye koobka lagu guddoonsiinayo kooxdii soo baxday fadhisamo f c aad baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalkeeda sidoo kale aad baan waxaan ugu mahadcelinaha kubaddu waxa weeye waa isdhexgalka bulshada waxa weeye sidoo kale waa jimicsi iyo jirdhiska dhallinyarada marka aad bay waxay muhiim u tahay in laga qayb qaato waxweye bulshadu iyo dhallinyaradu ay isku dhex galaanin oo waxweye lagu jimicsado bishii rabadaan
dhallinyarada isboortiga ah aad iyo aad ba mahadsantihiin qolada koobka guulaysteen aad baan ugu mahadcelinayaa hore aad dee loo sheegayo waqti waxaa layidhi waqti gaaban hadalkii gaaban halkan waa bogaadin iyo kasoo qaybo gal bay ahayd hadal badan kuma jirin waxaanu aad u soo dhoweynayaa koobka kaare rabadaan kaab tartankan ayaa qayb weyn ka qaadan doona horumarinta iyo sare u qaadista isdhexgalka dhallinyaradii horumarinta nabadda